bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min alأqwali واlأعmaali lima تxibh وtarضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shanaad ee suuraة الracd allah waxau ihi subxaanه wain tacjab facajabun qowluhm aidaa kunaa turaaban ainnaa lafii khalqin jadiid ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim waulaa'ika alaglaalu fi acnaaqihim waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun allah waxau ihi subxaanah wain tacjab haddii aada la yaabto nebi muxamedow gaaladu beeninta ay ku beeniyeen facajabun waxa la yaab leh oo mudan in lala yaabo qowluhum odhaahdooda ay odhanayaan aidaa kunnaa ma markaanu ahaano turaaban ciid a innaa annagu la fii khalqin ma abuuris dhexdeed baanu ku sugannahay abuuristaasoo jadiidin cusub markaanu baaliyowno ee aanu dhimanno ee aanu baaba'no ma dib baa naloo soo abuurayaa macnaha odhaahday sidaa odhanayaan ee ay bacsiga iyo isa soo saaridda dambe diidayaan ay dafirayaan ayaa ka yaab badan kufriga ay kaa gaaloobayaan allah waxau idhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii kafaruu ka gaaloobay birabbihim rabbigood kuwii ka gaaloobay weeyi wa ulaa'ika kuwaasi alaglaalu xadhkihii iyo katiinadihii ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ama luqumahooda ku sugan wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi allow oo ay kaa degdegsi dalbayaan bisayi'ati tii xumayd ee cadaabka iyo cuquubada ahayd qabla alxasanati tii wanaagsanayd horteed oo raxmadda ah yacnii intay raxmad raadin lahaayeen ayay cadaab iyo cuquubo kaa dalbanayaan oo weliba degdegsanayaan wal xaal bay cadaabka degdegsanayaan qad khalat ay tagtay min qablihim iyaga hortood almathulaatu cuquubooyinkii hore ee wax lagu cibro qaato oo tusaale noqdo ahaa iyagoo cuquubooyinkaasi ay hore u tageen ayaa haddana ay cadaab dalbayaan wa ina rabbak rabbigaa nebi muxamedow laduu makfiratin waa mid dembi dhaafis u saaxiib ah linnaasi dadka uu dembi dhaafayo calaa dulmihim ay maca dulmihim iyadoo dulmigooda lala qabo macnaha dad dadku iyaga oo dulmi iyo dembiba ku dhacay ayaa haddana ilaahay uu dembi dhaafayaa wa ina rabbaka rabbigaa nebi allow la shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabkiisu daran yahay oo aanu fududay wayaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hallaa unzila miyaa lagu soo dejiyo calayhi nebiga korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo oo min rabbi rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyo ayay odhanayaan alla waxau idhi innamaa anta adigu waxa tahay uu nebi muxamedow mundirun dige unbaa tahay mid dadka u digaya ayuunbaa tahay ee adiga aayad inaad keentaa kuma saara walikulli qowmin qolo walbana waxaa u sugnaaday haadin mid hanuuniye oo nebi loo diray ah allaahu alle yaclamu waxa uu ogyahay maa taxmilu waxa ay qaadayso kullu unhaa mid kastoo dhadigi waxay uurka ku qaadaysaa waxa uu yahay ilaahay baa og oo arkaaya wamaa tagiidu alarxaamu ilma galeennadu waxa ay nuqsaaminayaanna ilaahay waa ogyahay wamaa tasdaadu waxa ay siyaadinayaan raximyada iyo makaanaduna ilaahay waa ogyahay yacni raximkii iyo ilmagaleenkii hooyadu waxa uu kordhinayo iyo waxa uu nuqsaaminayaba labadaba ilaahay waa ogyahay wa kullu shayin shay walba cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin ay biqadarin wa xaddin macluum shay walba alle agtiisa waxa uu ahaaday qadar iyo qiyaas go-an oo alla uu qoondeeyey oo dhinacna aanu u dhaafayn allah waxau ihi caalimu lgaybi waashahaadah ay huwa rabbi caalimu lgaybi waashahaadah maqanta iyo muuqatada labadaba ka og ee arkaya weeyi allaha alkabiiru allaha weyn weeyi ee wax walba ka weyn almutacaali ee sareeya allah waxau ihi sawaaun waxa isugu kiin mid ah sawaaun waxa isku mid ah ay fii cilmi illaah dheh ilaahay ogaalkiisa iyo cilmigiisa waxa isugu mid ah oon u kala soocnayn minkum xaal uu idinka idinka mid yahay man mid ayaa isugu mida ilaahay ogaalkiisa kaasoo asara qarsada alqowla hadalka oo hoos u siraysto hoosu dhiga iyo waman axadka jahara la dhawaaqee kor u qaada bihi ay bilqowli hadalka iyo waman axadka huwa isaguba mustakfin isku qarinaya ee ku dhuumanaya bileyli ay bidulmati leyl habeenka madowgiisa iyo wasaaribun ka muuqda ee soconaya binnahaari maalinta cad ka hadhka cad si muuqato oo badheedha u soconaya iyo ka madowga habeenkii isku qarinaya iyo ka hadalka hoos u dhigaya iyo ka kor u qaadaya ilaahay cilmigiisa waa u siman yihiin oo kuma kala duwana isku sibaa alla uu ogyahay una arkaya lahu waxa u sugnaaday insaankii mucaqibaatun ay malaa'ikatun mucaqibaat malaa'ig isku bedelaya oo isku cidhbinaya oo midiba yacni qaybiba ay mar imanayso tacaaqubku waxa weeyi waa atanaawub inay qoloba mar timaado markaa lahu ay lilinsaan insaankii waxa u sugnaaday mucaqibaatun ay malaa'ikatun mucaqibaat malaa'ig isku cidhbinaya oo isku bedbedelayo kolba qaybi ay imanayso ayaa insaankii u sugnaado ilaahay u wakiishay mucaqibaadkaasoo min bayni yadayhi hortiisa ahaaday iyo wa min khalfi gadaashiisaba hortiisa iyo gadaashiisaba ka ilaalinaya oo kaga sugan malaa'igtaasoo yaxfaduunahu ilaalinaya min amri illaahi ay biamri illaah ilaahay amarkiisa ku ilaalinaya ina allaha alle laa yugayiru ma dooriyo oo ma bedelo alleh maa biqowmin qolo waxa ku sugan alle kama zuuliyo kama dooriyo xataa yugayiruu ilaa iyagu ay bedelaan oo ay dooriyaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan qolona ilaahay xaaladda ay ku jirto kama saaro ilaa iyagu naftooda waxa ku sugan ay bedelaan oo ay dooriyaan allah waxau ihi waidaa araada allah ilaahay marka uu doono biqowmin qolo u la doono suu-an xumaan markuu qolo la doono alleh falaa maradda wax celiyaa lahu xumaantaa uma sugnaanin wamaa lahum iyagana uma sugnaanin min duunihi alla sokadii min waalin wax arrinkooda tawalliya oo u gargaara huwa alleh alladii waa allaha yuriikum idin tusaya albaraqa hillaaca rabbi waa ka idin tusaya khawfan ay khaa'ifiina xaala atihin kuwa cabsanaya iyo wa tamacan ay taamiciina xaala atihin kuwa rajaynaya ilaahay waxa uu hillaacii iyo roobkii idin tusayaa idinkoo dhinacna cadaabkii iyo danabkii iyo waxyaabihii roobka ay suurtagal tahay inay la socdaan dhinac idinkoo ka baqaya dee dhinacna raxmaadka rabbi rajaynaya ayaa ilaahay idin tusayaa wayunshiu uu abuuraa alleh assaxaaba daruuraha daruurihii ahiqaala ee cuscuslaa ku cuslaa biyaha ku jira wayusabbixu waa uu tasbiixsanayaa oo wuu nasahayaa rabbi alracdu onkodku bixamdihi ay maca xamdih isagoo mahadda ilaahay ku dheehan onkodkaasi ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo mahadintiisana ku dheehan oo ilaahay mahadinaya waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaahay bay nasahayaan oo ay mahadinayaan min khiifatih ay min ajli khiifatih cabsida ay alla ka baqanayaan darteed ayaa malaa'igtuna alla ugu tasbiixsanayaan wa yursilu sawaaciqa ilaahay waxa uu soo dirayaa hanqadhkii ama danabyadii la soconayay dee waxa weeyaan roobka ayuu rabbi soo dirayaa oo fa yusiibu waxa uu ku haleelayaa bihaa sawaaciqdaas bihaa sawaaciqdaa ama danabyadaa waxa uu ku haleelayaa man yashaa cidda uu doono walxaal buu ku asiibayaa sawaacida cidda uu doono hum iyagu kuwa mushrikiinta ihi yujaadiluuna ay ka doodayaan fillaahi ilaahay arrinkiisa ay ka doodayaan oo jiritaanka alleh iyo weynidiisiyo waxdaaniyadiisaba ay ka murmayaan wa huwa alleh shadiidu lmixaali waa ka awooddiisu adag tahay ee cid u birdhigan karta aanay jirin haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awala inkaaru lmushrikiina albactha wa jazaauhum wa talabuhum alaayaat inkiridda ay gaaladu inkireen ilaahay subxaanahu wa tacaala isa soo saarida dambe uu soo saarayo iyo abaalmarinta ama cuquubada ay la kulmayaan mar hadday bacdigii diideen oo dafireen iyo waxa weeyaan doonista ay dooneen ee ay dalbadeen aayaad ay iyagu soo iqtiraaxayaan oy leeyihiin miyaa taa iyo taa la timaadid mucjizooyinka khaariqulcaadaha ah miyaad la timaadid bay odhanayaan oo sidii kacasa muusa wanaaqati saalix sidii waxa weeyaan ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalix iyo mucjizaad noocaasa maad la timaadid ayaa ay ka dalbanayaan oo ay la imanayaan ilaahay markaa waxa u yihi wain tacjab facajabun qowluhuma ida kuna turaaban aina lafii khalqin jadiid ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim waulaa'ika alaqlaalu fii acnaaqihim waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun allah waxa uu yidhi haddii aad nebi moxamedow la yaabto beeninta ay ku beeninayaan alla ilahe waxa mudan in lala yaabo kasii la yaab badan odhaahda ay odhanayaan aidaa kunaa turaaban aina la fii khalqin jadiid maquulu qowlkoodu waxa weeye inay odhanayaan oo markaanu ciid noqoneynu baaliyowno miyaa dibna loo soo saaraya oo abuuris cusub miyaa dibna loo abuuraya marka caqli xumadooda iyagoo abuuristii hore aan inkirayn oo aan dafirayn oo ogol inuu ilaahay abuuray oo khalqigiisa hore aan diidanayn ayaa waxa loogu taag waayey ilaahay markii horeba idin abuuray isagaa dibna idinsoo abuuraya oo idinsoo celinaya wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wa huwa ahwanu calayh ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka abuurkooda hore bilaabay isagaana soo celinaya ilaahay bilaabidda iyo soo celintu waa isugu mid eh laakiin caqliga iyo garaadkii aadamaha marka la eego sida ay waxa weeyaan bani aadamku ay wax ku fahmi karayaan ayaa loogu tusaaleeyey oo lagu yidhi wa huwa ahwanu calayh haddii bilowgii hore aada qirsan tihiin dee soo celintaaba ka sahlan waayo had iyo jeer laba shay shayga marka la bilaabayo ee ugu horeysa iyo marka wax hore u jira oo loo sameeyey lagu celinayo dee waa kala fududihi ilaahayna bilowga iyo soo celintu waa isugu mid laakiin dadka caqligooda iyo garaadkooga ayaa wax lagu tusayaa wa huwa ahwanu calayh alla waxa uu tilmaamay kuwaa bacdiga diidan abaalkooda iyo masiirka ay marayaan oo rabbi waxa uu yihi ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim wa ulaa'ika alaqlaalu fii acnaaqihim kuwaa rabbigood ka gaaloobay xadhko iyo katiinado ayaa luqunta iyo qoorta loogu jabinayaa oo loogu xidhayaa oo fa yu'khadu binnawaasi waalaqdaam madax iyo mijo inta laysku jabiyo oo katiinada iyo xadhka lagu xidhxidho ayaa naarta jahanamo bartanka loogu tuuraya marka wa ulaa'ika alaqlaalu fii acnaaqihim waa aqlaal xisiya oo muuqata oo lagu xidhxidhaayo naarta dhexdeeda waxaa kaloo lagu fasiray inay tahay aqlaal macnawi ah oo xadhkaha ku xidhxidhani kuwa muuqda maaha waa kuwo macnawi ah waxaana looga jeedaa sida hanuunka iyo khayrka ay uga xijaaban yihiina ay uga qadeen ee ay uga qatan yihiin oo kaannamaa in xadhka lagaga xidhxidhay hanuunka iyo wanaagga siday uga baydheen ee ani waxa weeyaan u hanuunsanayn ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaas inay yihiin asxaabu nnaar kuna waarayaan naarta saynu hore usoo tilmaanayna tacbiirka asxaabu nnaar had iyo jeer wuxuu qur-aanku u adeegsadaa gaalada waayo yacni suxbadu waxay tilmaamaysaa mulaasama inaanay weligood ka zuulayn oo ay ku waarayaan dee dadka cusaatulmu'miniinna kuma waaraan naartee waa laga soo saarayaa marka u dambaysa marka macaasida laga maydho alla wuxuu tilmaamay inay degdegsanayaan cadaabkii oy odhanayaan noo keen cadaabka wayastacjiluunaka bilcadaab wa ina jahannama lamuxiitatun bilkaafiriin ilaahay waxau yihi nebi allow waxay kaa degdegsi dalbayaan oy kaa degdegsanayaan inaad cadaabka u keento jahanamina gaalada way koobtay oo way ku wareegtay oo dhinacna uga bixi maayaan waxaa kaloo alla uu tilmaamay inay yidhaahdeen wa qaaluu cajil lanaa qitanaa qabla yawmi alxisaab intaan xisaab aakhiraba la gaadhin hadda nasiibkaanu cadaab ku lahay noo keen faatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin bal waxaanad noogu goodinaysa ead nagu wareerisay noo keen haddaad run sheegayso ayaa ay yidhaahdeen ilaahay waxau yihi waqad khalat min qablihim almahuulaat iyadoo hortooda ay tagtay cuquubooyinkii umamkii hore ku dhacay ayay haddana cadaabka degdegsanayaan almahuulaat waa jamcu mahula biwasni samura waxaana weeyi waa min almuhla oo waa cuquubada raadka xun reebta oo aslulmuhla waxaa la yidhaah qofka marka la dilo ee weliba dilkiisa suura xumayn loogu daro eh kolba wax la gooyo gacmaha lugaha tamhiilku waa googoyn marka waxaa looga jeedaa almahuulaat waa cuquubooyin hore oo raad xun reebay ayaa hortoo tegey marka iyagoo kaasi ay jirto halkay kaga cibro qaadan lahaayeen ayay cadaab kale degdegsanayaan dabeed alla waxau yihi waina rabbaka laduu makfirati linnaasi calaa dulmihim waina rabbaka lashadiid lciqaab aayaddani waxay jamcisay sida sunnada ama caadada qur-aanku ay tahay bayna alwacdi waalwaciid waaltargiibi waatarhiib ballanqaad iyo goodi jeclaysiin iyo cabsigelin oo dhinac waa ka wacdi ballanqaad iyo targiib oo allah marka uu yidhi waina rabbaka laduu makfirati linnaasi calaa dulmihim nebi allow rabbigaa waa mid u saaxiiba dembi dhaaf dadka uu dembi dhaafayo iyagoo haddana daalimiin ah aayaddani waxay ka mid tahay min arjal aayaat aayaadka ugu rajada badan raxmadda rabbi waayo waxaa la yidhi laduu makfirati linnaasi calaa dulmihim maca dulmihim iyadoo dulmigooda iyo dembigooda lala qabo ayaa haddana rabbi dembiga u dhaafaya marka waa targiib waana ballanqaad waa rajogelin raxmadda rabbi si ay u rajeeyaan waxa weeyaan la jeclaysiinayo asbaabteediina dee si ay ula yimaadaan oo tawbada iyo istikfaarta iyo camalka saalixa ah inay sameeyaan ah waxaa kaloo la socda waciidkii iyo goodigii iyo cabsigelintii waina rabbaka lashadiid lciqaab rabbigaa hadduu yahay mid makfiro iyo dembi dhaaf u saaxiiba dee cuquubadiisuna waa daran tahay waa cabsigelin hadday cuquubadiisu daran tahay wixii cadaabka aad ku geli lahayd dee iska ilaali oo ha samaynin aayaadka sidaa u kulmiyey tarkiibka iyo tarhiibku waa badan yihi ina rabbaka laduu makfiratin waduu ciqaabin aliim rabbigaa nebi maxamedow waa mid dembi dhaaf waaseca u saaxiib ah ciqaab daran oo xanuujiyana ilaahay waa leeyihi marka ilaahay siduu kafuuru raxiim u yahay ayuu dee shadiidulciqaabna u yihi marka raxmaddiisana rajee oo ha ka quusan sababteediina samee cadaabkiisana ka cabso oo ha isdhigan sababtiisana iska ilaali nabbii cibaadii annii ana alkafuuru araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim waxaa la yidhi nebi maxamedow addoommadayda waxaad u sheegtaa inaan ahay mid dembi dhaafis badan oo naxariis badan cadaabkayguna mid daran inuu yahay u sheeg marka addoonku waa in xaalkiisu noqdo bayna alkhawfi waalrajaa labadaa garab buu addoonku ku duulaa oo ilaahay uu ku gaadhayaa janaaxu alkhawf iyo janaaxu alrajaa oo dhinac ilaahay raxmaddiisuu ka rajaynayaa oo ma quusanayo camalkii wanaagsanaana waa samaynayaa dhinacna ilaahay cadaabkiisuu ka cabsanaya oo isma dhiganayo dunuubtiina waa iska dhowraya dabeed alla waxa uu tilmaamay sida ay gaaladu nebiga uga dalbanayeen aayaad iyo mucjizaad khaariqulcaado caadada ka baxsan inuu keeno wayaquulu aladiina kafaruu lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbih inamaa anta mundirun walikulli qowmin haad alla waxa uu yidhi waxay odhanayaan kuwii gaalada ahaa miyaa mucjize lagu soo dejiyo aayad mucjizaa oo caadada ka baxsan sida ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalix iyo aayaadkii lamidka ahaa iyo waxa weeyaan gacantii caddaanaysay iyo mucjizaadkii nooca ahaa maa lagu soo dejiya odhanayaa nebi moxamed ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi arrintaasi inaanay ahayn xilka loo igmaday nebiga iyo shaqo u taalla midna inaanay ahayn oo alla waxa u ihi innamaa anta mundir aduu nebi allow waxaa tuhuun dige dadka u digaya laakiin aayad inaad keentaa dee adiga kuuma taallo inay kaa dalbadaanna iyadaaba dowdarro iyo dulmi ah ummad walbana rasuul loo diro ayaa u sugnaaday oo ummad walba dee xujada waa lagu oogay ilaahay waxa uu aayad kale ku yidhi qul ina allaha qaadirun calaa an yunazila aayah walaakina akarahum laa yaclamuun ilaahay waa awoodaa mucjize inuu kusoo dejiyo laakiin agarkoodu garan maayaan meel kale alla wuxuu ku tilmaamay waxa uu u diidaye ka manciyey inuu mucjize kusoo dejiyo oo alla waxau yihi wamaa manacanaa an nursila bilaayaat ilaa an kadaba biha alwaluun nagamay mancin oo noomay diidin aayaad mucjizaad oo khaariqulcaada inaanu u soo dirro ilaa inay kuwii hore beeniyeen mooye wax kale nagama mancin oo waxa naga manciyey kuwii hore loo soo dirayba waa diideen oo waxa weeyaan may qaadan ilaahayna mucjize haddii uu soo dejiyo khaariqulcaado ah oo markaa la qaadan waayo dee cuquubo deg degaa ka dhalanaysa sidii naaqatu saalix markay yidhaahdeen aayad noo keen ee uu yidhi hashan ilaahay haddaba haadihi naaqatullaahi lakum aaya hashan ilaahay iska ilaaliya waa mucjizo fadaruuha taakul fii ardi illaahi walaa tamasuuha bisuu fayaakudakum cadaabun qariib markuu yidhi war hashan ilaahay ha taabanina oo ha dilina oo ha u dhowaanina yaan cadaab dhaweey idinku dhicine ee uu yidhi ceelka aad u arooraysaanna waad ku kaayaysanaysaan oo kalba kalna idinkaa u arooraya kalna iyadaa leh lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum yacni iyaduna kal bay leedahay idinkuna kal baa leedihi oo waad ku kaayaysanaysaan dee markii ay diideen ee hashii ay boqnogooyeen dee waa tii lagu yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam saddex maalmood guryihiina ku raaxaysta dalika wacdun hayru makduub waa ballan aan la baajinayno saddexdaa maalmood dabadeed cadaab baa idin taabanaya wa akhada aladiina dalamuu sayxa muddadii markay dhammaatay dee qayladii baa qabatay marka fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin dee waxay noqdeen kuwo guryahooda dhexdoodii jilbaha intay u daateen halkaa ku baktiyey sidii waxaan weligood degaankooda cididegin ayaa burbur iyo baaba laga dhigay marka macnuhu waxa uu yahay haddii aayaad inta la soo dejiye ay qaadan waayaan cadaab deg degaa ka dhalanaya sidaasaan cadaab waxa weeyaan mucjizaadka loogu soo dejin dhinac kalena waxaa la tusay dee aayad in la keenaa xilka nebi maxamed ba inaanay ahayn isaga xilkiisu waxa weeye innamaa anta mundir uma taallo aayaddu dabeed alla waxa uu tilmaamay ixaatatu cilmi illaah wa qudratuhu calaa kulli shay ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisu wax walba inuu koobay oo wax walbana ilaahay uu awoodo oo rabbi waxa uu yihi allahu yaclamu ma taxmilu kulu unha wama tagiidu larxaamu wama tasdaad wa kullu shayin cindahu bimiqdaar allah waxa uu yihi rabbi waa ka og ee cilmigiisuu caam yeelay mid kastoo dhadigi waxay uurkeeda ku sido waxa uu yahay ma labba ma dhadigba miyuu noolaanayaa miyuu dhimanayaa intuu ku dhalanayaa ma dhicisba ma dhammaysba ilaahay waa ogyihi wamaa tagiidu larxaamu wamaa tasdaad ilmagaleennadii haweenku waxay nuqsaaminayaan iyo waxay siyaadinayaanna ilaahay waa ogyahay jalaaluddiin asuyuuti jalaaleynka halkaa wuxuu ku qadarayaa maa tagiidu larxaam min muddat alxamli wamaa tasdaadu minhu min alxaml waxa uu leeyihi ilaahay waxa uu ogyahay ilmagaleennada ama arxaamtu waxa ay nuqsaaminayaan xagga muddada xamliga oo ilmaha ku jira makaanka ee hooyadu ay sido sidkaa ay sidaysaa ma sagaalkii bilood baa u dhammaanaya mise way ka yaraanaysaa oo waa ka nuqsaamayaa oo lix ama toddoba kudhalow baabuu noqonayaa miyuu kaba siyaadayaa oo sagaalkiiba wuu dhaafayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa u aqoon badan marka arxaamta waxaa ku jira waxay nuqsaamiyaan iyo waxay siyaadiyaanba ilaahay baa og oo markaa jalaaleynku waxa u celiyey nuqsaanta iyo ziyaadada muddatulxamli muddada haweenku ay ilmaha sidaan ma sagaalkiibay sidayaan miyay ka yaraynayaan miyay ka badinayaan ilaahay baa og taasuu isagu u celiyey waxaa kaloo loo celiyey siyaadadiiyo nuqsaanta ilmaha laftiisa oo waxaa makaanka ku jira miyuu nuqsaamayaa oo waxa uu dhalanayaa iyadoo xubnihiisii qaar ka maqan yihiin mise wuu siyaadayaa oo xubna iyadoo ay ku siyaadsan yihiin sida faraha ama suul ama wax lamida ayaabuu dhalanayaa ilaahay unbaa og oo waxa uu dhalanayaa isagoo wax ku siyaadsan yihiin xagga xubnaha mise isagoo wax ka dhiman yihiin xagga jawaarixda iyo xubnaha ilaahay unbaa og siduu ku dhalanayaa ma isagoo dhammaysa oo kaamil ah mise isagoo dhicisaabuu soo dhacayaa ilaahay unbaa og wa kullu shayin cindahu bimiqdaar wax kastaoo ilaahay agtiisa yaallaana qadar iyo qiyaas go-an oo alla u qoondeeyey ayuu ku sugan yahay oo aan u dhaafay caalimu lgaybi waashahaada waxa maqan waa maa gaaba cani alkhalq waxaa khalqiga ka qarsoon ee ka maqan iyo waxa muuqdee xaadirka aba intaba ilaahay cilmigiisu waa koobo waa caam yeelay alkabiir ilaahay waa ka weyn waa kabiirun fii daatih wa fii sifaatih wa asmaa'ihi wa afcaalih ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku wen yahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisaba waa ku wen yihi fahuwa akbaru min kulli shay wax walba waa ka wen yihi almutacaal waa ka sareeya caalin fii daatihi wa sifaatihi wa asmaa'ihi daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisaba waa u sareeya fahuwa aclaa min kulli shay wax walba ilaahay waa ka sareeya oo laysa fowqahu shay wax ka sareeya ma jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay cumuumu cilmihi bikulli shay sida cilmigiisu wax walba u koobay oo alla waxa uu ihi sawaaء minkum man asara alqowla waman jahara bih waman huwa mustakfin bاlleyli wasaaribun bالnahaar ilaahay cilmigiisa waxa isugu mid ah oon u kala duwanayn ka hadalka hoosu dhiga iyo ka kor u qaada iyo ka mugdiga habeenkii isku qariya iyo ka hadhka cad halkaa mare wuxuu samaynaya sameeya ilahay waa isugu mid wain tajhar bilqowli fainahu yaclamu sira wa akfaa hadalka haddaad ku dhawaaqdo ilaahay waa og yahay hadalka hoose ee hoos loo yidhaahdo iyo wa akhfaa ka ka sii qarsoone aanad kuba dhawaaqin ilaahay waa og yahay wa asiruu qowlakum aw ijharuu bih inahu caliimun bidaati suduur hadalkiina qarsada ama muujiya oo ku dhawaaqa ilaahay waxa wuu ogyaho u ogaal badan yahay laabuhu waxay u saaxiib yihiina qalbiga ku qarsoon waxaad ku qawshaan eed ku hadashaanna iyo hadalkiisa badaa waxaa qalbiga ku jira hadduu og yahay waxaa muujisaanna kaba daran ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah in addoonka loo wakiishay malaa'ig isku cidhbinaysa oo isku bedbedelaysa oo kolba qaybi u imanayso wakhtigay isbedelaana salaada subax iyo salaada casar oo waxa weeyaan caawoo dhan kuwa joogaa salaada subax ayay iyagu samaawaadka korayaan qoladii kalena ay soo bedelaysaa ee maalintii oo dhan ay joogeysay kuwii maalintii oo dhan joogayna waxa weeyaan casarka ayay isbedelayaan iyaguna ay noqonayaan marka waa kuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar waxaa isku kiin cidhbinaya dhexdiina oo isku kiin bedbedelaya malaa'ig habeenkii iyo maalintii oo qoloba wakti ay joogayso qolana maalintii qolana habeenkii malaa'igtaas waxaa la yidhaha waa xafada waa ilaaliyayaal waxay ilaalinayaan addoommada wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun alla waxa u yihi korkiina waxaa ahaaday malaa'ig ilaaliyayaaloo idin ilaalinaysa sharaf badan wax qoraya wax alla waxaa samaysaanna og oon iloobeyn waxaa kaloo ilaalinayaan qofkan loo wakiishay laftiisa waa ilaalinayaan oo waxyaabaha masaa'ibkiiyo dhibaatooyinka ku dhacaya ayay ka dhowrayaan wixii aan loo qadarin waxa loo qadaro ee qoran dee ma celin karaan oo qadarka waa u bannaynayaan oo qofka markay geeridiisii timaado dee wuu dhimanaya ka joojin maayaan wixii kale loo qadaray wuu marayaa oo waa ku dhacayaa laakiin waxyaabaha kale ayay ka dhowrayaan oo ka ilaalinayaan oo idinka arka oo qofku geed hoostii hadduu iska seexdo dee manaafidii jidhkaaga oo dhan baa furan sankii indhihii dhagihii yaa ilaalinaya gurigaaga markaad seexato geed hoostii bay iska daayo xasharaadka iyo xayawaanaadka iyo waxyaabaha yani waxa weyaan makhluuqaadkaa hoose yaa inaga ilaalinaya inay sanka iyo dhegta iyo meel kastoo daloosho kaaga dusaan oo kaa galaan malaaig bay ilaahay ku wakiisha saa darteed qofku mar alla markay naftu ka dhacdo dee weydinka arkay meydka waxaa laga yaabaa meel walba haddaan la awdin la ilaalin in xayawaanaadka iyo xasharaadkaasi ay galaan waayo dee malaaigtii xafadada khalaas mar haddii ruuxdii laga qaaday dee waxa weeyaan shaqadoodii waa dhammaatay loo wakiishay ila naftiiba laga qaadiy marka meydkii maadaama aan u ilaashanayn meel kastoo daloosho wixii kusoo baxaaba dee wuu gelaya laakiin qofkaa noole xayiga ah banaan hadduu seexdo iyo buur hadduu seexdo iyo guri hadduu seexdaba wuu ilaashan yihi malaaig baa loo wakiishay marka xafadadu qofkiina waa ilaalinayaan oo wixii dhiba waa ka dhowrayaan camalkiina waa ilaalinayaan oo waa qorayaan allah wuxuu tilmaamay min ayna yati takyiir waa muhim isbedelku halkuu ka yimaadaa waxyaabaha dadku in fara badan ay ku qaldamaan waxaa ka mid ah isbedelka ummadaha iyo xukuumaadka iyo siyaasaadka iyo wax kastoo isbedel ku dhaca min ayna yabda halkuu ka bilaabmaya min alqima aw min alasaas halkee uu ka imanaya ma saqafka sare mise seeska iyo hoosta halka uu isbedelku ka yimaadaa waa min annaas min cindi alanfus dadka naftooda ayuu isbedelku ka bilaabmaa oo alla waxau yihi subxaanah ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dad waxa ku sugan ilaahay kama bedelo kama dooriyo ilaa iyagu naftooda waxa ku sugan ay bedelaan oo ay dooriyaan waxay culimmadu ku fasireen ummad hadday ladnaan iyo barwaaqo iyo nicmo ku sugan tahay oo iimaanka iyo daacada iyo khayrkana ay ku sugantahy oo ilaahayna u nicmeeyey nicmadaa alla siiyey ka zuulin maayo oo niqmo iyo musiibo ugu bedeli maayo ilaa iyagu daacada ay dembi ku dooriyaan oo ay ku bedelaan oo markay daacaadkii iyo wanaaggii macaasi ku bedelaan ayaa ilaahayna barwaaqadii uu siiyey balaayo ugu bedelaya oo nabadgelyadii cabsi ugu bedelaya oo nolol wanaaggii nolol cidhiidhiya ugu bedelaya iyo sicir barar iyo waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan marka yacni marka koobaad ummaddu hadday iyadoo hagaagsan alla u nicmeeyo nicmadaa ilaahay kama qaado haddaanay iyagu isbedelin oo aanay dembaabin waxaa taa ka soo hor jeeda ummadi hadday dembaabtoo la duleeyo oo dubbe alla ku dhaco oo cuquubaad iyo dhibaatooyin iyo aafaad ay ku soo habsadaan aafadaa iyo dhibaatooyinkaa ilaahay kama qaado xaalkooda ilaahay ma bedelo ilaa iyagu macaasida iyo dunuubta ay iska bedelaan oo ilaahay ay u noqonayaan marka takyiirku waxa uu ku dhacayaa ummad hagaagsan oo wanaag ilaahay siiyena ilaahay kama qaado ilaa iyagu ay dembaabaan ummad dembaabtoo dhibaata ku dhacdana ilaahay kama kor qaado ilaa ay toobad keenaan oy alla u noqdaan marka mar walba isbedelka xagga alle ka imanaya halkuu ka imanaya halkuu yacni sababtiisa iyo asaaskiisu waa halkee waa min cindi annaas waa dadka agtooda oo hadba dadku waxay sameeyaan unbay ilaahay ku abaalmarinaya dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamaha calaa qowm xataa yugayiruu ma bianfusihim aayaddaa markaynu soo maraynay ayaynu ku tilmaanay takyiirka iyo siduu ku imanayo iyo waxa weeyaan waxyaabaha muhiimka ee laga qaadanayo marka khulaasadu waxay tahay takyiirku kama bilaabmo madaxda iyo xukuumaadka ee dadka agtoodu ka bilaabmaa halka isbedelku ka yimaada waa dadka markaa dadku hadday toosnaadaan bulshada iyo mujtamacu xaaladoodu waa toosnaanaysaa iyo madaxdooduba dadku hadday fasaadka iyo foolxumadu ku farabadatana xaaladoodu ma toosnaanayso madax daalimiinaana lagu dubaynayaa marka hadba waa dadka xaalkoodu siduu noqdo unbaa waxa weeyaan wixii la soo darsaya iyo siday u noolaanayaanna ay ku salaysan tahay allah waxa uhi waida araada allahu biqowmin suu'an falaa maradda lahu wamaa lahum min duunihi min waal haddii ilaahay dad uu xumaan iyo cuquubo la doonana dee cid celin kartoo ka difaaci kartaa ma jirto ilaahay sokadii cid uga hiilin kartaana dadka ma jirto arrinkooda tawaliyaysaa huwa aladii yuriikum lbarqa khawfan waamaca wa yunshiu saxaaba hiqaal ilaahay waa kaylaaca idin tusaya idinkoo ka cabsanaya cadaabka alleh raxmadda ilaahayna rajaynaya oo dee marka roobkii daruuruhu ay soo kacaan dee waxa weeyaan inuu cadaab yahay iyo inuu raxmad yahayba ma kala ogid sidaa darteed nebigu sala allahu calayhi wasalam dee dabaylaha iyo fadka iyo daruuruhu markay soo kacaan yacni guriga wuu galaabixi jiray oo aad buu u cabsan jiray ilaa hadduu roob yahay roobka uu doo raxmadda uu arko waayo dee war uma hayo waxa soo socdaa waxa uu yihi adiguna haddaad tidhaahdo waa roob dee cadaab baabuu noqon karaa oo nimankii reecaad markii fadkii roobka iyo daruuruhu ay ku soo kaceen falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim markii ay arkeen fadkii roobka iyo daruurihii oo soo kaco oo togagoodii soo qaabilsan ayay yidhahdeen wallaahi waa roob baa noo da-aya markaasaa la yidhi iska dhaaf inuu roob yahay waa cadaabkaad degdegsanayseen dabayl cadaab kulul wadata weeyi markaa daruurtii soo kacdaaba dee roob ma aha cadaab bay noqon kartaa haddii ilaahay kugu ciqaabayo marka yacni waxa weeyaan waxa ilaahay hillaacii uu tusayaa khawfan wa tamaca dhinac iyagoo ka cabsanaya dhinacna raxmadda ilaahay ka rajaynaya wa yunshiu saxaaba hiqaal ilaahay wuxuu unkaa curiyaa oo u abuuraa daruuraha culculus maxay ku culus yihiin biyaha ay sidaan wadaariyaati darwan falxaamilaati wiqra waa kii ilaahay ku dhaaranayey daruuraha xambaarsan culayska maxaa looga jeeda dee waa biyaha marka waxaa cusleeyey waa biyaha ay sidaanee ilaahay ku abuuray asaxaaba hiqaal saxaabna waa jamcu saxaabatin oo yacni waa jamac saxaabana waxaa loo yidhi liannaha tusxabu min makaanin ilaa makaan daruurta dee malaa'igta loo wakiishay ayaa meel intay ka jiidaan oo ka kaxeeyaan meel kale u saxbinaya marka waa min asaxb waa jiidid ama kaxayn oo daruurtu dee kolba meel bay ku hoortaa halkii ilaahay ugu talagalay ayaa loo kaxaynaya wa yusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikatu min khiifatih alla wuxuu tilmaamay onkodkaa aynu maqlayno inuu ilaahay u tasbiixsanayo mahadinayana malaa'igtuna ilaahay cabsida ay ka cabsoonaysa darteed ay la tasbiixsanayaan wax lala yaabana ma aha oo dee inakaan fahmayna wax walba ilaahay bay u tasbiixsadaan wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahu shay jiraa ma jiro ilaa wuxuu u tasbiixsanayaa rabbi isagoo mahadinaya laakiin waydaan fahmayn qaabka iyo sida ay alle ugu tasbiixsanayaan dee idinku ma fahmaysaan marka dee unkodka aada maqlayso waxa weeyaan ilaahay buu tasbiixsanayaa malaa'igtuna waa tasbiixsanayaan ilaahayna danabyadaas ayuu soo dirayaa oo cidduu doono ku ridayaa iyadoo gaaladu ilaahay wujuudkiisa iyo waaxidnimadiisa ay ka murmayaan wa huwa shadiidu lmixaal ilaahayna waa mid awooddiisa iyo quwadiisu ay daran tahay oo cid walba isagu ka gacan sarreeya cid iska celin kartaana aanay jirin allah waxau ihi wain tacjab haddii aada la yaabto nebi allow gaaladan ku beenisay facajabun alla ilaahay waxaa la yaab badan ay xaqiiqun bilcajab oo mudan in lala yaabo qowluhum odhaahday yidhaahdeen aidaa kunnaa markaanu ahaano turaaban ciid ainnaa anagu la fii khalqin ma abuuris baanu ku dhex sugannahay abuuristaasoo jadiidin cusub ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii kafaruu ka gaaloobay birabbihim rabbigood wa ulaa'ika kuwaasi alaqlaalu xadhkihii iyo katiinadihii ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ama luqumahooda ku sugan oo lagu katiinadaynayaa naartana lagu tuurayaa wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan wayastacjiluunaka nebi maxamedow waxay kaa degdegsi dalbayaan oo ay degdegsanayaan bisayi'ati tii xumayd oo cuquubada iyo cadaabka ah ayaa ay kaa degdegsanayaan ay ku odhanayaan noo keen qabla alxasanati tii wanaagsanayd horteed oo raxmadda ah yacnii intay raxmad raadin lahaayeen ayay cadaabkaa degdegsanayaan oy hadda noo keen leeyihiin walxaal bay cadaabka degdegsanayaan qad khalad ay tagtay min qablihim iyago hortood almathulaatu cuquubooyinkii hore ay hore u tegeen wa ina rabbaka rabbigaa nebi allow laduu makfiratin dembi dhaafis midu saaxiiba weeyi linnaasi dadka uu dembi dhaafayo calaa dulmihim ay maca dulmihim iyadoo dulmigooda iyo dembigooda lala qabo wa ina rabbaka rabbigaa lashadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay weeyi oo aanu sahlanayn wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hal laa unzila oo miyaa lagu soo dejiyo calayhi nebiga korkiisa aayatun yacni mucjizo caadada ka baxsan oo khaariqulcaado ah miyaa lagu soo dejiyo oo min rabbi rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyo innamaa anta adigu waxaa tahay uu nebi allow mundirun mid dadka u digaya uunbaa tahay walikulli qowmin qolo walbana waxaa u sugnaaday haadin mid hanuuniya oo rasuul loo diray ah allaahu alla yaclamu waa ogyahay maa taxmilu waxay qaadayso kullu unhaa mid kastoo dhadigii waxay uurkeeda ku sido ilaahay waa ogyahay wamaa taqiidu larxaamu iyo ilmogaleennadu waxay nuqsaaminayaan ilaahay waa ogyahay iyo wamaa tasdaadu waxay kordhinayaanba wa kullu shayin shay walbana cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin qadar iyo qiyaas iyo qorsho go-an ayaa uu ku sugan yahi o aanu dhaafayn caalimu lgaybi huwa rabbi caalimu lgaybi waxa maqanka og weeyi iyo washahaadati waxa joogee muuqdaba alkabiiru allaha weyn weeyaan rabbi almutacaali ee sarreeya sawaaun waxa isku mida cilmiga ilaahay minkum xaalu idinka idinka mid yahay man mid ayaa isku mida kaasoo asara qarsada alqowla hadalka qarsadoo hoosu dhiga iyo waman midka jahara ku dhawaaqa bihi ay bilqowli hadalka iyo waman axadka huwa isagoo mustakfin isku qariya bileyli ay bidulmati leyl habeenka madowgiisa iyo wasaaribun ka socda ee muuqda binnahaari maalinta iyo hadhka cad ka muuqda ee soconaya ilaahay cilmigiisa waa isugu mid lahu ay lilinsaani insaankii waxa u sugan mucaqibaatun ay malaa'ikatun mucaqibaat malaa'ig isku cidhbinaya oo isku bedbedelaya oo kolba qaybi u imanayso ayaa u sugan oo ilaalinaya isaga iyo acmaashiisaba min bayni yadayhi hortiisa ayaanay ku sugan yihiin malaa'igtaasi iyo wa min khalfih gadaashiisaba ama waxaa tidhaha yaxfaduunahu way ilaalinayaan insaanka malaa'igtaasi min bayni yadayhi xaggiisa horay ka ilaalinayaan iyo wa min khalfihi xaggiisa dambaba min amri illaah ay biamri illaah ilaahay amarkiisa ay ku ilaalinayaan ina allaha alle laa yugayiru ma dooriyo ma bedelo ma biqowmin xaaladda qoom ku sugan yacnii qoom waxa ku sugan ee xaaladooda ah dhib iyo dheef waxay doonto ha noqotee ilaahay kama bedelo xataa yugayiruu ilaa iyagu ay beddelayaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan oo ama daaco iyagoo ku sugan ay macsiyo u guuraan ama macsiyo iyagoo ku sugan daaco ay u beddelmaan oo ay u guuraan iyagu naftooda markay beddelaan unbaa ilaahayna xaaladooda ka beddelayaa wa idaa araada allah ilaahay marka uu la doono biqowmin qolo suu-an xumaan iyo cuquubo marka uu la doonana falaa maradda wax celiyaa lahu ay lisuu xumaantaa uma sugnaanin wamaa lahum iyagana uma sugnaanin khalqiga min duunihi ilaahay sokadii min waalin ay naasirun yali amrahum gargaare arrinkooda tawalliya oon alla ahayni iyaga uma sugnaanin huwa rabbi alladii waa allaha yuriikum idin tusaya albarqa hilaaca marka roobkii uu imanaayo khawfan ay khaa'ifiina xaalaatihin kuwa cabsoonaya oo ilaahay cadaabkiisa iyo waxyaabaha la socdee danabku uu ka mid yahay roobka ka baqanaya iyo wa tamcan ay taamiciina xaalaatihin kuwa rajaynaya dee raxmadda rabbi wayunshiu ilaahay waxa uu abuuraa asaxaaba daruuraha daruurihii ahiqaala ee cuscuslaa ee biyuhu cusleeyeen wayusabbixu racdu onkadkuna ilaahay buu nasahayaa bixamdihi mahadnaqa ilaahay uu mahadinaya isagoo ku dheehan ay mutalabisan bixamdih isagoo ilaahay mahadintiisa ku dheehan ayaa uu nasahayaa waalmalaa'ika malaa'igta rabbina ilaahay waa nasahayaan waanay mahadinayaan min khiifatihi min ajli khiifatih cabsiday alla ka cabsanayaan darteed ayay ugu tasbiixsanayaan una mahadinayaan wa yursilu sawaaciqa ilaahay danabyadii iyo hanqadhkii ayaa uu soo dirayaa oo fa yusiibu dabeed waxa uu ku haleelayaa rabbi bihaa sawaacicda man yashaau cidda uu doono ayuu danabyadaa ku ridayaa walxaal hum iyagu yujaadiluuna ay ka doodayaan fi llaahi ay fii sha'ni illaah ilaahay arrinkiisa oo waaxidnimadiisa iyo wujuudkiisa iyo jiritaankiisaba iyagoo ka murmaya waa gaaladee wa huwa alleh shadiidu lmixaali ay shadiidu lquwa ka awooddiisu ay adagtay daran tahay weeyi lahu dacwat اlxaqi waladiina yadcuuna min dunihi laa yastajiibuuna lahum bishay lahu ay lilaah alla ayuunbay u sugnaatay dacwat lxaqi ay dacwat lxaq baryada iyo cibaadada xaqa ah alla unbaa iska leh oo horaynu usoo maray in badan oo taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra markaa lahu laa ligayrih alla unbaa iska leh baryada iyo cibaadada xaqa ah waana min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi o ay dacwat lxaq dacwada xaqa ah oo cibaadadii xaqa ahayda ilaahay unbaa iska leh axad kale ma geyo xaqna uma leh waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla sokadiina laa yastajiibuuna ma ajiibayaan lahum mushrikiinta baryaysa asnaamtu ma ajiibayaan kuwan mushrikiinta ee baryaya bishayin ay shay-a waxba ka ajiibi maayaan oo wax alla waxay ka aqbalayaan oy u qabanayaan ma jiro ilaa ka baasiti kafayhi ila almaa ay ila stijaabatan ma ajiibayaan kuwaa baryaya waxba ka ajiibi maayaan ilaa ka baasiti kafayhi ila almaai ila stijaabatan ajiibid oo kale mooyaane ajiibidaasoo ka stijaabati baasiti kafayhi ka sacabadiisa ama gacmihiisa u fidiyey ijaabadiisa oo kale ah ila almaai biyaha xaggooda u fidiyey liyabluga faahu si ay biyuhu afkiisa usoo gaadhaan wamaa huwa biyahaasina may ahaanin bibaaligi ay bibaaligi fiihi afkiisa kuwa soo gaadhaya alla wuxuu ku masalay sida gaalada asnaamta iyo mushrikiinta kuwa waxa weyan shurakadooda baryaya kuwa ay baryayaan kuwii baryayey sidaanay haba yaraatee u aqbalayn aanay u ajiibayn waxa uu ku masalay sida biyuhu qofka aanay u ajiibayn waa qof haraadan oo ceel biyaa dul yimid ceelkii kuma dhaadhicin waadaan kuma ridin oo biyihii kuma soo darsan sacabadii intuu horsaduu ku fidiyey ayuu leeyahay biyow isoo gaadho oo afkayga soo gala miyaa rajo laga qabaa biyahaasi intay kor usoo baxaan inay aayar afkiisa soo galaan soo mustaxiil maaha mustaxiil baa mustaxiil lagu xidhay markaa siday mustaxiil u tahay biyaha ceelkaasi inay iyagu intay soo baxaan ay afka u galaan siday mustaxiil u tahay ee biyow soo kacadaa si aanay marnaba u aqbalayn sidaasoo kale ayay mustaxiil u tahay mushrikiintu kuwa ay baryayaan marnaba inaanay ajiibayn oo macnaha shay mustaxiila lagu xidhay ma ajiibayaan biyahaasi siday u ajiibayaan oo kale mooye oo miday ajiibayaan may kuwana ajiibi maayaan allah waxau ihi wamaa ducaau lkaafiriina kuwa gaalada a yeedhmadooda iyo beryadoodu may ahaanin ilaa fii dalaal baadi iyo baaba mooyaan aan raad lahayne wax kalaba may ahaanin walilaahi alle yasjudu waxa uu sujuudaya man fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan oo dhan ayaa alla u sujuudaya iyo waalardi arlada khalqiga ku sugan ayaa alla u sujuudaya tawcan iyagoo ogol iyo wakarahan iyagoo khasbanba ay taayiciina wakaarihiin ama mukrahiin iyagoo adeecsan oo ogol iyo iyagoo khasbanba ilaahay waa u sujuudayaan wadilaaluhum hadhadhkooduna way u sujuudayaan bilguduwi aroorihii iyo walaasaali galabaha yacni waxa weeyaan alguduw waa jamcu khadaatin oo gellinkii hore walaasaalna jamcu asiil oo gellinkii dambe marka waa jamace bilguduwi walaasaali waa gellimada hore iyo gellimada dambe ama gelin dambeedyada qul waxaad ku tidhaa nebi allow man waa kuma rabu samaawaati samooyinka rabbigoodu waa ayo iyo waalardi arlada rabbigeedu qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alla weeyi qul waxaad ku tidhaahdaa afattakhadtum ma waxaad ka yeelateen min duunihi alla sokadii awliyaa kuwa shurako oo ilaahay sokadii aada caabudaan miyaa samaysateen kuwa shurakada ahoo laa yamlikuuna aan u heli karayn lianfusihim nafahooda nafcan ay jalba nafcin dheefin ay usoo jiidaan naftooda aan u heli karayn walaa daran walaa dafca durin ama walaa dafca darin dhibaato inay naftooda ka celiyaanna aan hanan karayn oon heli karayn qul waxaad ku tidhaa nebi allow hal yastawii miya ay siman yihiin alacmaa kii indhoolaha ahaa iyo walbasiiru kii indhaqabee wax arkayey am hal tastawi adulumaatu am bal kaba kaalaytaa horo hal yastaw hal tastawi miyaa ay siman yihiin aldulumaatu mugdiyada iyo wannuuru iftiinku am jacaluu lilaahi bal kaba kaalaytaa horo ajacaluu lilaah allama waxay u yeeleen shurakaaa kuwa wax la wadaaga kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqih sida abuurkii alla oo kale oo fatashaabaha alkhalqu ma abuurkiibaa isaga ekaaday calayhim iyaga oo shurakadani waxay abuureen iyo ilaahay wuxuu abuuray ayaa ay kala garan waayeen oo isaga ekaaday qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alleh ayaa khaaliqu kulli shay wax walba ka abuuray ah wa huwa alleh alwaaxidu ka kelida ah weeyi waaxidun fii daatihi wa sifaatih waa ka kelida ah alqahaaru ee isagu makhluuqaadkiisa muquuniya ee maamulee u taliya anzala waa soo dejiya rabbi min asamaa'i samada xaggeeda alla waxa uu ka soo dejiyey maaan biyo oo fasaalad dabeed waxa qulqulay oo dareeray awdiyatun togag ayaa rogmaday biqadarihaa qadarkeedii ay qaadi karaysay ayaa togagaasi ay ku dareereen oo ay ku qulquleen togbataagii buu rogmadaa soomaad maqal waa awdiyatun biqadariha dee mid baa tog weyna mid baa tog yar ah mid walba intii muggiisa awooddiisu ahayd ayuu rogmaday faxtamala dabeed wuxuu xambaaray assaylu daadkii soo rogmaday zabadaa waxa uu xambaaray daad xoor waa wixii daadku markuu soo rogmado soo dulmarayey ee xumbo iyo xoor iyo qashin iyo qoryo iyo wixii uu soo qaadayey faxtamala waxa uu soo xambaaray assaylu daadkii soo rogmaday zabadaa daad xoor wixii uu daadku soo xambaaray ayuu soo qaaday qashinkaa uu soo qaaday oo raabiya ay murtafica dul sabaynaya oo soo dul maray biyihii oo biyihii ayaa qashinku uu soo dul marayaa alla waxau yihi wa mimaa yuuqiduuna waxa ay shidayaan ama hurinayaanna waxa ka mid ah calayhi maagaa ay hurinayaan ee fi naari dabka dhexdiisa ay ku shidayaanna waxa ka mid ah maxay u shidayaanoo dabka u gelinayaan ibtiqaa'a xilyatin qurux doonis ay doonayaan darteed ayay u hurinayaan aw mataacin aw ibtiqaa'a mataac ama alaab ay ku intifaacaan doonis ay doonayaan darteed bay u shidayaane waxyaabaha ay dabka ku hurinayaan iyagoo qurux ka doonaya ama alaab ay ku intifaacaan kaa ay ku hurinayaan dabkana waxa ka mid ah zabadun isaguna qashin iyo waxyaabo waxa weeyaan dul socda oo mithluhu ay mila zabadi sayl daad xoortii oo kale ah oo waxa weeyaan wa mima yuuqiduuna waa khabarkii oo muqadam ah zabadun miluhuna waa mubtadihi oo muahar ah alla waxau yihi kadalik ay mila dalika darbi alcajiib sida uu futuuxaatulilaahiyaha jamalku kusoo qadarayo caddayntaa la soo caddeeyey tusaalayaasha ee la yaabka badan oo kale ayaa yadribu llah ilaahay u caddaynayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baailka sida labadaa tusaale alla u caddeeyey oo kale ayaa xaqa iyo baatilka alla u kala caddaynayaa fa ama azabadu haddaba qashinkii biyaha soo dul marayey ama waxa weeyaan midhidhkii iyo daxalkii biraha iyo dahabka dushooda soo marayey waxyaabaha zabadku labadiiba waa shamlisanayaa kii dabku uu daadinayey iyo kii daadka ka daadanayeyba eh fa ama zabadu waxyaabaha qashinkaas xadiidka iyo biraha dul maraya iyo daadxoorta waxa uu daadku soo qaadayo isku dar labadaba oo fayadhabu waa tegayaa kaasi huwa zabadkaasi jufaaan ay marmiyan bih xaal uu yahay mid la tuuray oo bannaanka lagaga dhaqaaqay wa amaa maa yanfacu annaas waxa dadka anfacaya miyaah fayamkuthu isagu waa ku nagaanayaa fi lardi arlada kadalik ay mila dalika darbi alcajiib caddayntaa la yaabka badan ee tusaalayaasha lasoo tilmaamay oo kale ayaa yadribu allah ilaahay u caddaynayaa alamhaala tusaalayaasha sida uu kuwaa u caddeeyey ayuu amhaasha kalena alle dadka ugu caddaynayaa si ay ugu cibro qaataan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay alxusnaati wanaagga badnayd oo jannada ah wاladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu alla aan ajiibinna low ana lahum hadday u sugnaan lahayd maa fi lardi arlada waxa ku sugan jamiican xaalay tahay dhammaanteed wa milahu wax lamidihina macahu la jirkiisa uu ahaado ay heli lahaayeen laftadow waa isku furan lahaayeen bihi kaasi arlada muggeed iyo miligeedaba waa isku furan lahaayeen maalinta qiyaame alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi lahum waxa ay leeyihiin suu'ul xisaabi xisaabteeda xun ayaa u sugnaatay wama'waahum hoygooduna jahannamu jahannama weeyaan wabiisa almihaadu gogol loo hoydoo la gogladana waxa ugu xun jahannama waalciyaadu biاllaah haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awalan cibaadada iyo baryada xaqa ah ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala lahu dacwat lxaq cid kale lama leh waxaanay shamlaysanaysaa ducaau lmas'alati wa ducaau alcibaada ducaau lmas'ala oo baryadii ah ilaahay waxa khayr kale inaad weydiisato wixii shar iyo xumaan iyo dhibnana inuu kaa dhowro aad ka magan gasho waa ducaau lmas'ala iyo ducaau lcibaada oo cibaadada aynu cibaadaysanane soomka iyo salaada iyo sadaqadu iyada lafteedu waa duco waayo waxaynu u cibaadaysanaynaa dee khawfan wa tamaca inakoo cadaabka ilaahay ka cabsoonayna raxmadda ilaahayna rajaynayna tatajaafa junuubuhum cani lmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa ducaau lcibaada dhinacoodu dhulka ayuu ka dheeraaday iyagoo rabbigood caabudaya cabsi ay cadaabka alle ka cabsanayaan darteed iyo rajo ay raxmadda ilaahay rajaynayaan darteed marka waa ducaau lcibaada wida sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwat adaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalahum yarshuduun waxaa la yidhi nebi allow markay addoommadaydu ikaa weydiiyaan ba alla yidhi waan u dhowaho kama dheeri waanan aqbalayaa ka ibaryaya beryadiisa laakiin maxaa shardi ah dee falyastajiibuu lii walyuminuu bi hay ajiibaan hana i rumeeyaan lacallahum yarshuduun si ay u hanuunaan marka alistijaabatu tuaddi ila alistijaaba istijaaba istijaabo keenta inaad ilaahay ajiibto ayaad ku helaysaa ilaahay inuu ku ajiibo waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal laakiin waa gardaro anigu ilaahay ma ajiibayo amarkiisa qaadan maayo ducadaydana ha ajiibo labadaa isku heli mayse min ahami asbaab alijaaba waxaa ka mid oo ugu horaysa adigu ajiib ilaahay ilaahayna ha ku ajiibee marka taasina waa ducaau lmas'ala marka lahu dacwat lxaq labadiiba waa shamlisanaysaa ducaau lmas'ala iyo ducaau lcibaada ilaahay markaa wuxuu mathal usoo qaatay kuwa ilaahay kayrkii baryaya ee caabudaya marnaba inaanay kuwaasi ajiibayn ayaa mathal cajiiba alla usoo qaatay oo alla waxau ihi waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay kuway ilaahay sokadii baryayaan waxba ka ajiibi maayaanoo waxbaba u yeeli kari maayaanoo dee awood iyo itaalba ma leh waxaa lagu maelay markaas ilaa ka baasidi kafayhi ila almaai liyabluga faahu wamaa huwa bibaaliqih ma ajiibayaan sida nin sacabadiisa ceel biyaa u fidiye ay biyahaasi u ajiibayaan oo kale mooyaane macnaha waxaa laga socdaa oo loo jeedaa sida aanay biyahaasi u ajiibayneen rajo looga qabin inay intay soo dhaqaaqaan afka ugu galaan sidaas oo kale ayaan rajo looga qabin kuwa ilaahay kayrkii ay baryayaan inay ajiibaan oo aqbalaan waa mustaxiil waa ma dhacdo oo waxaan suurtogelay marka ruuxu dee ilaahay waa inuu baryo allaha awoodda leh ee ogay arkaaya wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin waxau yidhi ibarya aniga waan idin aqbali eh ilaahay waxau yidhi kuwa cibaadadayda ka kibraya cibaadada loo jeedaa waa baryadii alleh jahannamo waxay geli doonaan iyagoo dulaysan rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaadadii ah kaanamaa cibaado oo dhammiba inay duca isugu soo ururtay yacni waa min ahami anwaaci alcibaada ayay ducadu ka mid tahy ilaahay waxa uu tilmaamay in waxa weeyi cirarka iyo dhulalka waxa ku suganba ay ilaahay u sujuudayaan tawcan wa karaha iyagoo ogol iyo iyagoo khasbanba cirarka waxa ku sugani makhluuqaadka ku sugani kulligood ilaahay bay u sujuudayaan tawca iyagoo ogol oo malaa'igta rabbi dee waa bal cibaadun mukramuun waa addoommo la karaameeyo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa kuwa aan rabbi caasiin amarkiisa wixii la farayna falaya oo yeelaya marka iyadu hadal ma leh makhluuqaadka samaawaadka oo dhan inay ilaahay ugu sujuudayaan tawca oo ay caabudayaan laakiin waxa weeyaan makhluuqaadka dhulka ku sugan kulligood iyagu dee tawcan uguma wada sujuudayaan ee mu'miniinta haqalaynku mu'miniinta jinka iyo insigu ilaahay waxay ugu sujuudayaan tawca iyagoo ogol oo raalli ka ah ayay ikhtiyaarkooda ugu sujuudayaan oo waxay u hoggaansamayaan amarka ilaahay ee sharciga ah iyo amarka ilaahay ee kowniga qadariga ah labadaba kii sharcigaa waa qaadanayaan oo awaamirta way la imanayaan nawaahidana waa ka tegayaan aqdaarta iyo xukumka ilaahayna dee waa ku soconayaan oo ma seegi karo oo qofka addoonku xukumka alleh kama hoos bixi karaba marka mu'miniinta haqalaynku sujuuddoodu waa tawcan laakiin kuwa gaalada ah ee arlada ku sugan siday ugu sujuudayaan waxay u sujuudayaan karhan iyagoo khasban oon raalli ka ahayn oo sujuuddooduna waa sidee ilan gaaladu ma tukato alla uma sujuudaane waxaa looga jeedaa gaalada sujuudda loo tilmaamayo waa sujuuddii lugawiga ahaydoo waa bimacna alkhuduuci waatadallul macnaha amarka ilaahay iyo qadaha ilaahay ee kowniga ah ayay isku dullaynayaan oo u khuduucsan yihiin oo aanay ka hoos bixi karin oo gaalku dee markuu doono ma dhimanayo ilaahay markuu u qadaruun buu dhimanaya markuu doono ma noolaanayo markuu doono caafimaad ma helayo markuu doono cudur isagu iskuma ridayo marka waxaa looga jeedaa hoggaansanka ay ku khasban yihiin waa amrullaahi alkowni la sharci waa amarka ilaahay ee kowniga ah ee ka sharciga ah ma aha waayo gaaladu dee amarka sharcigaa may qaadan oo wixii alla faray ma yeelayaan wixii loo diidayna kama tegayaan laakiin waxay ku khasban yihiin amarka ilaahay ee kowniga ah oo xukumka iyo qadarka alle ah ilaahay baa ku tasarufaya oo u talinaya oo kuu doono dilaya kuu doono noolaynaya kuu doono arsaaqaya kuu doono waxa weeyaan cudur ku ridaya kuu doono caafinaya marka yani sujuudda waxaa looga jeedaa waa luqatan oo waa bimacna alkhuduuci waatadallul waxay u dullaysan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala xukumkiisii oo aanay marnaba ka hoos bixi karin wa dilaaluhum bilguduwi walaasaal hadharhkooduna ilaahay waa u sujuudayaan oo dee waxa weeyaan si ilaahay uu yaqaano tabaaraka wa tacaala ayaa hadhkii ilaahay ugu tasbiixsanaya oo ugu khuduucaya oo ugu sujuudaya bilguduwi walaasaal gelin hore iyo gelin dambaba aayaddani waa aayaadka sujuudu tilaawada sujuudu tilaawana waxa weeyaan sida raajixa ah waa sunne ee waajib ma aha marka waa sunne in aayaadkaa sujuuda tilaawada ay ku soo aroorto marka la gaadho in sujuud la dhacaa waa shay sunno ah laakiin haddaan salaad lagu jirin waxa weeyaan takbiir iyo salaamo naqsi midna ma leh liannaha laysat bisalaa waayo salaadee ma aha marka waad dhacaysaa un waanad ka soo kacaysaa markaan salaad lagu jirin haddiise salaad dhexdeeda ay ku timaado tilaawadu takbiir bay leedahay waayo cumuumka xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam annahu kaana yukabiru fii kulli rafcin wa khafdin hoobasho kasta iyo koruqaad kasta inuu yani kibaaran jiray oo allahu akbar odhan jiray ayaa caam yeelaysa fii dakhili salaa marka mar haddii salaada dhexdeeda tilaawadu ay tahay imaamku waa takbiiranaya markuu sii hoobanayo iyo markuu soo kacayaba laakiin markay tahay khaarij asala laa salaama naqsi walaa takbiir midna male ee sujuudda waa dhacaya uun waana shay sunno ah oo dee ajar iyo abaal uu ka helaayo ruuxu inuu sujuudo laakiin waajib maaha hadduu ka tago uu ku dambaabayo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay oo uu yidhi bal waxaad weydiisaa nebi allow man rabu samaawaati waalard qul illaah qul afaاtakhadtum min dunihi أwliyaa laa ymlikuuna lanfusihim nafca walaa dara qul hal yastawi اlأcmى wاlbasiir am hal tastawi الظulmaat wالnuur am jacaluu lilahi shurakaءa khalaquu ka khalqih fatashaabaha اlkhalqu calayhim qul illahu khaaliqu kuli shay wa huwa اlwaaxid اlqahaar waxaa la yidhi nebi allow bal waxaad weydiisaa su-aalahan waxaad tidhaha cirarka iyo dhulalka yaa rabbi u ah uga jawaabo waxaad tidhaahdaa allah ilaaha macbuudka xaqee mutay in la caabudo ayaa cirkiiyo dhulkaba abuuray waxaad ku tidhaahdaa ma waxaad ilaahay sokadii ka yeelateen kuwa aada caabudaan kuwaasoo aan naftooda dhib iyo dheeftoona u hanan karay miyay siman yihiin alacmaa waalbasiir ka indhoolaha ah iyo ka indhaha qaba laa yastawiyaani maala waxay ka dhigan tahay taasi almu'min waalkaafir oo mu'minku waa nin indha qabo wax arkaya kaafirkuna waa indhoole aan waxba arkayn innaha laa tacma alabsaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur am hal tastawi adulumaatu wannuur oo mugdiga iyo iftiinku miya ay siman yihiin waa maya waxaa mugdiga iyo iftiinka ka dhigan waa dulumaatu lkufri wa nuuru liimaan gaalnimada iyo shirkiga iyo bidaca iyo baadida iyo xumaanta oo dhan madowiyadoodu waa dulumaat dulumaatun bacduhaa fowqa bacd iimaankana dee waxa weeyaan xaalkiisu waa iftiin iyo nuur had iyo jeerna qur-aanka haddaad u fiirsato nuur lama jamciyo anwaar lama yidhaah waayo nuurka islaamnimada iyo iimaanku waa mid keliya dariiqada islaamka ee ilaahay lagu gaadhaana waa mid keliya dariiqooyin badan ma aha sidaa darteed ayaa annuur loo ifraadiyaa oo al anwaar aan loo odhanay laakiin maadaama gaalnimada iyo shirkiga iyo bidacu ay fara badan yihiin dulumaad baa la ydhaha waa la jamciyaa waayo waa madowye fara badan alla waxa uu yidhi ilaahay ma waxay u yeeleen kuwo ay leeyihiin waxbay alle la leeyihin oo sida ilaahay oo kale wax u abuuray oo abuuristii ayaa iskaga ekaatay miya arrintuma waxa weeye waxay caabudayaan kuwo sida ilaahay wax u abuuray miya oo cirarkan ilaahay uu abuuray kuwo cirar kala abuuray dhulalkan alla uu abuuray kuwo iyaguna dhulal kaloo gaara abuuray macnuhuma waxa weeye waxay kala garan laayihiin makhluuqaadkii ilaahay abuuray iyo kuway asnaamtoodan iyo aalihadoodani abuureen ma taasaa jirto oo isaga darsantay waa su-aal jawaabtii waxa ay noqotay allahu khaaliqu kulli shay arrinku sidaa ma aha kuwan ay ilaahay sokadii caabudayaan waxba may abuurin ilaahay uunba aka wax walba isagu keligii abuuray haddaba haddii ilaahay uu yahay keligii khaaliqa wax walba abuuray keligiibaa mutaystay cibaadada ee maxay cid kale ula wadaajinayaan oo cibaadada ay ugu badhax tiri laayihi waayo abuurista uu idin abuuray ayuu ku mutay keligii inaad caabudaan kuwanaan dhib iyo dheeftoona lahaynna ma mudna in cibaado wax laga siiyo oo dee waa gardarro waayo alaa lahu lkhalqu waalamru ilaaha abuurista lehi haddaan abuurista cidi ku haysan amarka iyo taladana isagaa leh oo in lagu qabsada ma aha markaa sida keligii uu khaaliq u yahay ayuu keligii u yahay almacbuudu bixaq ka xaq lagu caabudo marka waxaa la dareensiinayaa gardarrada iyo dulmiga ay ku jiraan wa huwa alwaaxidu alqahaar ilaahay waa ka keliya ee waaxidka ah ee makhluuqaadkiisa muquuniya isagu maamula haada khalqu llah fa aruunii maada khalaqa aladiina min duunih waa kaa abuurkii ilaahay cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa iyo dhexdooda alla wuxuu dhigay ee bal hadday tusa kuwaad caabudaysaan waxay abuureen shay abu ay abuureen ma jiro diqsibaa ugu yaroo iska dhaaf inay abuuraane hadduu wax kala duulo kalama soo hadhi karaan oo kama reebi karaan ilaahay baa taa tilmaamay oo yidhi yaa ayuha nnaasu duriba mahalun fastamicuu lah dadkiiow tusaalaa laydiin soo qaatee bal dhagaystoo dhugta oo u fiirsada ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah kuwaad ilaahay sokadii caabudaysaan diqsi ma abuuri karaan kulligood hadday u kulmaan oo isugu yimaadaan oo isku habarwacdaan iska dhaaf inay abuuraane wain yaslubhum adubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu haddii diqsigu wax yar uu ka siibuu kala duulo kalama soo hadhi karaan oo kama reebi karaan dacufa alqaalibu waalmatluub ka wax dalbaya ee wax caabudaya iyo ka la caabudaya ee wax laga dalbayaa labaduba way taag daraadeen oo waa ducafaa marka waxa masalkaa laynoogu soo qaadanayaa waxaan waxba abuuri karayn diqsina dhaho oon awood lahayn dee maxaad ugu daalaysaan ee aada u baryaysaan weeyaan macnuhu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tusaale usoo qaatay mathal maa'i ah iyo mathal naari ah tusaale biyo ah iyo tusaale dab ah waxaana loogu soo qaatay labadaa tusaale alxaqu waalbaatil xaqa iyo baatilka tusaalaha hore maa'iga ah ilaahay waxa uu yidhi roob fara badan baa da-ay togagii baa rogmado daad baa soo rogmaday daadkii soo rogmaday wuxuu soo xambaaray waxaynu idhahnaa daad xoorta daad xoorta waxa weeye waxay biyuhu soo qaadaan qashin iyo xoor iyo xumbo waxaa soo dul mara ee nooc walba leh ayaa la idhaha waxa weeyaan azabad waa daad xoor markaa daadkii soo rogmaday waxa uu soo xambaaray qashinkaa biyihii soo dul maray waxay taasi mathal u tahay xaqa iyo baatilka oo baatilku waa daad xoortaa qashinkaa biyaha dul sabaynaya waa baatilkii biyaha hoosena waa xaqii waa tusaale daad xoortaasi sidaanay u daa'imayne ay u baaba'ayso ee ama gidaarka ay ugu hadhayso ama geedka ay ugu hadhayso ama dabayluhu u qaadayaan ayaa baadilku u baaba'aya walow mararka qaarkood haba sarreeye sidaa marka dambe biyaha saafiguuni usoo hadhayaan ayaa xaquna usoo hadhaya marka biyaha hoose waxaa lagu mithaaliyey xaqii sida uu baaqi u yahay marnaba aan uu baaba'ay daad xoortaa iyo qashinkaa biyaha dul sabaynayana baatilkii baa lagu tusaaleeyey oo sida waxaa biyaha dul socdaa ay u zuulayaan inay u sugnaanayn ayaan baatilkuna u sugnaanayn cumri buu leeyahy walow muddo ha yaro sarreeyo ha socsocdo laakiin waa baaba'aya walcaaqibatu litaqwa maelka labaad waa mael naari ah oo dab ah oo tusaale waxaa loo soo qaata macaadinta iyo jawaahirta dhulka lagala soo baxo hadday dahab tahay hadday xadiid tahay waxyaabaha dhulka laga soo saaro waxaa la soo saaraa iyadoo daxalka iyo waxa weeyaan qashinku dee xadiidka ama birta dusheeda uu waxa weeyaan dahaadhay oo uu ka sarreeyo dabadeed dabka ayaa la geliyaa si loo kala sifeeyo dahabka qashinka iyo wixii xunna looga zuuliyo dabka uga qaado dee waxa weeyaan dahabkii saafiga ahaana usoo hadho ama haddii ay tahay waxa weeyaan xadiid iyo bir caadiya birtaa si daxalku inta looga daadiyo uga zuulo dabeed birtii marka la tumo dee looga sanceeyo looga sameeyo dadku waxay manaafacaadsanayeen oo weelkii qalabkii dagaalka wixii lagu beeranayay dhulka lagu qodayey yacni seefihii warmihii ayaa laga sancaynaya oo ibtiqaa'a xilyatin waa sida dahabkii iyo waxyaabihii laysku qurxinayay oo dahabka dabka waxaa loo geliyaa marka qashinka iyo uskaga iyo daxalka laga zuuliyo si uu kii saafigaa usoo hadho ee laysku qurxinayay aw mataacin xadiidka iyo birtana waxaa dabka loo gelinayaa ee loo tumayaa si loo manaafacadsado oo looga samaysta dee dadku wixii ay isticmaalayeen ama weel ha noqda ama wax kale ha noqdee markaa kaasina waxa uu mathal u yahay birtan ama dahabkan dabka la gelinayo qashinka iyo daxalka iyo miridhka soo dulmaraya ee dabku uu ka daadinaya waa baatilkii birta hoose hadhaysa ee ama weelkii la manaafacaadsanayay iyo hubkii iyo seefihii iyo warmihii laga tumanayo ama dahabka soo hadhaya ee haweenkiiya ay isku qurxinayaan yacni waxaa soo hadhaya ama dahabka ha noqde ama xadiidka saafiga ha noqdee waa xaqii oo sida birtaa saafigii usoo hadhayso ee dahabkaasi usoo hadhaya marka dabka la geliyo ayuu xaqu baaqi u noqonaya sida miridhkan iyo daxalkani u zuulaya ee dabku uga daadinayo uga baabi'inayo ayaa baatilkiina u baaba'aya marka waa laba maal waxa isku mida markaa daadxoorta iyo daxalka waxaana isku mida biyaha iyo birta saafiga ama dahabka soo hadhaya marka biyahaas iyo birta ama dahabka soo saafigaroobaya waa xaqii isagaa hadhayo sugnaanayo hanti ah daxalkan iyo daadxoortan zuulayaana waa baailkii oo waa baaba'aya waa laba maal oo aad iyo aad u layaab badan alla markaa waxau yihi faama zabadu fayadhabu jufaan wa ama maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lard waxa weeyaan daadxoortii iyo qashinkii yani waxa weeyaan iyo daxalkii iyo mirirhkii waa iska tegayaa iyadoo mid la tuuray ah jufaan waa maqduufan marmiyan bih laakiin wixii dadka anfacaya waa hadhaya waa biyihii iyo xadiidkii saafiga ay soo hadhay ama dahabkii ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey masiirka ay kala marayaan dee gaaladii iyo muslimiintii oo liladiina stajaabuu lirabbihim lxusna waladiina lam yastajiibuu lahu low ana lahu ma fi lardi jamiica wamilahu macah laftadow bih allah waxau yihi kuwa ilaahay ajiibay waxay leeyihiin jannadii wanaagga badnayd kuwa an ajiibinna hadday dhulka oo dhan iyo waxa ku sugan iyo wax la mida ay heli lahaayeen way isku furan lahaayeen maalintaas laakiin laga aqbali maayo falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaba walow iftadaa bih laga qaadi maayo laga aqbali maayo xataa hadduu heli lahaa ulaaika suulxisaab kuwaasi xisaab xun bay leeyihiin waxaa looga jeedaa suulxisaab waxba loo dhaafi maayo ee wax walba waa lagu qabanaya oo waa lagu ciqaabaya wama'waahum jahannam wabi'sa almihaad hoygooduna waa jahanama gogol la gogladana iyadaa ugu xun ciyaadan billaah allah waxau ihi lahu dacwat lxaq lahu ay lilaahi alla ayuu usugnaa ayay usugnaatay dacwat lxaqi ay dacwat lxaq dacwada ama baryada iyo cibaadada xaqa ah alle ayaa iska leh laa ligayri waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla sokadii laa yastajiibuuna ajiibi maayaan lahum iyaga bishay waxba ka ajiibi maayaan ilaa ka baasidi kafayhi ila lmaa ila istijaabatan ajiibid mooyaan oo ka istijaabati baasiti kafayhi ila almaa oo la mid ah ka sacabadiisii biyaha u fidiyey ajiibidiisii oo kale oo muxuu labada sacab biyaha ugu fidiyey liyabluga si ay u soo gaadhaan huwa biyuhu faahu afkiisa si ay u soo gaadhaan oo intuu sacabadii ceelka ku fidiyey ayuu leeyahay biyow kaalaya oo afkayga soo gaadha wamaa huwa biyahaasina may ahaanin bibaaliqihi ay bibaaligi fiih afkiisa kuwa soo gaadhaya may ahaanin arrin mustaxiila ayaa lagu xidhay arrintii hore mustaxiilka ahayd oo waxaa lagu masalay sida mushrikiintu kuwa ay baryayaan marnaba aanay u ajiibayne waxay la mid tahay sida biyuhu aanay qofkaa u ajiibayn oo ruuxa intuu ceel gacmaha hoos yacni hoorsaday oo uu ku fidiyey yidhi biyow ii kaalaya sidaanay biyuhu u ajiibayn ayaan kuwan ay mushrikiintu caabudayaanna marnaba aanay u ajiibayn allah waxau ihi wamaa ducaau lkaafiriin gaalada baryadooda iyo yeedhmadoodu may ahaanin ilaa fii dalaal baadi iyo baaba mooye wax kale kumay sugnaanin walilaahi alla yasjudu waxa uu sujuudaya man fi samaawaati cidda samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada cidda ku sugan oo dhan baa u sujuudaysa tawcan iyagoo ogol iyo wakarhan iyagoo khasbanba wadilaaluhum hadharhkooduna waa u sujuudayaan bilguduwi gellimada hore iyo wal aasaali gellimada dambe qul waxaad tidhaha nebi allow man waa kuma rabu samaawaati samooyinka rabbigoodu waa kuma iyo walardi arlada rabbigeedu qul waxaad tidhaha allah ilaahay weeyi qul waxaad ku tidhaha afatakadtum ma waxaa ka yeelateen min duunihi alla sokadii awliyaa kuwa shuraka oo ilaahay sokadii aada caabudaysaan miyaa samaysateen kuwaasoo laa yamlikuuna aan u hanan karayn lianfusihim nafahooda nafcan ay jalba nafcin waxa weeyaan dheef inay usoo jiidaan iyo walaa daran walaa dafca darin iyo dhibaato inay ka difaacaan toona kuwa cid kale iska dhaafin naftooda aan u helayn dhib iyo dheef toona miyaa ilaahay sokadii caabudaysaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal yastawi miyaa ay siman yihiin alacmaa kii indhoolaha ahaa iyo walbasiiru kii wax arkayey am hal tastawi adulumaatu am bal kaba kaalay taase hal tastawi miyaa ay siman yihiin aldulumaatu madowyada waa gaalnimadii iyo shirkigii iyo wanuuru iftiinkii iimaanku am jacaluu lilaahi bal kaba kaalay taase ajacaluu lilaah allama waxay u yeeleen shurakaaa kuwa ay ilaahay la wadaajinayaan cibaadadiisa miyaa ay samaysteen oo alle ay u yeeleen kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi sida ilaahay abuuristiisa oo kale oo fatashaabaha ma waxa isaga ekaaday alkhalqu abuuristii calayhim korkooda ma waxay kala garan laayihiin shurakadoodu waxay abuureen iyo ilaahay wuxuu abuuray qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alleh khaaliqu kulli shayin shay walba ka abuuray weeyi wa huwa alle alwaaxidu ka kelida a weeyi alqahaaru ee makhluuqaadkiisa muquuniya anzala waa soo dejiyey huwa rabbi min asamaa'i samada xaggeeda waxa uu ka soo dejiyey samadana hadde waxaa looga jeedaa daruurihiio waxaa la yidhaha kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastooo kaa sarreeya samuu kuu yahay xataa saqfu beytik xataa gurigaaga saqafkiisana dhaho markaa dee roobku samaawaadka toddobadee kala sarreeye kama soo degee daruuraha ka sokeeyuu ka soo degaa waasaxaabi almusahari bayna asamaai waalard anzala waxa uu ka soo dejiyey rabbi min asamaa'i xagga sare ee daruuraha maa anbiya ayaa uu ka soo dejiyey oo fasaalat dabeed way socoto way qulqushay awdiyatun togag ayaa rogmadoo qulqulay biqadarihaa qadarkeedii ay qaadi karaysay iyo taagteedu intay ahayd ayaa togagaasi ay rogmadeen oo dee tog walba taaggiisii ayaa u rogmaday mid badsaday iyo mid yaraystayba siday u kala weynaayeen faxtamala dabeed waxa uu soo xambaaray assaylu daadkii soo rogmaday zabadaa daad xoor ayuu soo xambaaray oo wixii daadku soo qaadayey daad xoortaasoo raabiyan ka sarraysoo biyihii dul sabaynaysa ee murtafica kaasi waa masalkii maa'iga ahaa wa mimaa yuuqiduuna ka ay shidayaan ama ay hurinayaanna waxa ka mid ah wa mimaa kii waxa ka mid ah yuuqiduuna ay hurinayaan calayhi maaga fi nnaari dabka dhexdiisa ay ku hurinayaan waa dahabkii iyo xadiidkii iyo birihii biraha iyo dahabka ay dabka ku shidayaan waxa ka mid ah oo maxay u shidayaan ibtiqaa'a xilyatin qurux doonis ay doonayaan darteed oo waxay isleeyihiin dahabka dee dahab saafiyoo laysku qurxiyaa ha idinka soo baxo marka ay dabka gelinayaan aw mataacin aw ibtiqaa'a mataacin ama alaab lagu intifaaco doonis ay doonayaan darteed ayaa waxa weeyaan birta ay dabka u gelinayaan si warmihii iyo seefihii iyo weelalkii iyo wixii dhulka lagu qodanayay looga tumo looga sameeyo wa mimaa kii waxa ka mid ah yuuqiduuna ay shidayaan ama ay hurinayaan calayhi maaga ay hurinayaan fi naari dabka dhexdiisa ay ku hurinayaan waa xadiidkii iyo birihii iyo dahabkii iyo eh ibtiqaa'a xiliyah yacnii qurxin doonis ay doonayaan darteedna ay ugu shidayaan dabka aw mataacin aw ibtiqaa'a mataacin ama alaab lagu intifaaco doonis ay doonayaan darteed ay dabka ugu shidayaan kaa waxaa ka mid ah zabadun isagana qashin iyo waxyaabo wasakha oo miluhu mila zabadi sayli daadxoortii oo kale ah yacnii sida daad daadkii soo rogmaday uu u lahaa qashin dul socda oo aan waxa weeyaan sugnaanayn oo zuulaya ayaa dahabkan iyo xadiidkan dabka la geliyeyna waxa uu leeyahay qashin dushiisa ku sugan iyo daxal iyo miridh dabkaasi uu ka goynayo uu ka zuulinayo ayaa uu leeyahay alla waxau ihi kadalik ay mila dalika darbi alcajiib caddayntaa la yaab kale ilaahay tusaalayaasha uu soo caddeeyey oo kale ayaa yadribu allah ilaahay u caddaynayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baailkaba faama zabadu waxyaabihii qashinka ee biraha iyo dahabka dushooda ku sugnaa iyo daadxoortii daadku u watay zabadku labadiiba wuu ku dhacayaa kii biyaha iyo kii dabkaba markaa fa ama zabadu qashinkaa miyaa kii dabka iyo xadiidka iyo kii biyahaba fayadhabu waa tegayaa huwa kaasi jufaaan ay marmiyan bih isagoo la tuuray oon qiimo lahayn buu tegayaa oo meesha uu ka baaba'ayaa wa amaa maa kii miyaa kaasoo yanfacu nnaas dadka anfacaya waa biyihii ama waxa weeyaan birtii saafiga ahayd ama dahabkii fayamkutu isagu waa nagaanayaa fi lardi arlada ayuu ku nagaanayaa kadalik ay mila dalika adarb caddayntaa la soo caddeeyey kaasoo kale ayaa yadribu allah ilaahay u caddaynayaa alamhaala tusaalayaasha liladiina kuwii waxa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay alxusnaa tii wanaagga badnayd wladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu alla aan ajiibinna low ana lahum hadday u sugnaan lahayd wladiina khabarkoodu wuxuu dhacayaa low ana lahum maa fi lardi jumladan oo iswadata markaa kuwaan alla ajiibin low ana lahum hadday u sugnaan lahayd maa fi lardi arlada waxa ku sugan jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wa milahu arladaa muggeeda wax lamid ihina macahu la jirkiisa u ahaan lahaa oy heli lahaayeen arlada muggeed iyo wax lamida laftada waa isku furan lahaayeen bihi kaasi ulaa'ika kuwaasiba alla u yihi lahum waxa ay leeyihiin suuul xisaabi xisaabteeda u xun wa ma'waahum hoygooduna jahannamu jahannamo weeyi wa bi'sa waxa xumaaday almihaadu gogolla gogladana waxa u xumaatay jahannamu almaqsuusu bidami jahannama walciyaadu billah allahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online